maritaanka waddooyinka magaalada muqdisho waxaa ka jira dhibaatooyin caadiyaal ah si gaar ah waxaa dhibka ugu badan geysta gawaarida dowladda sida gawaarida ciidanka iyo kuwa mas-uuliyiinta sarsare ay wataan inkastoo dadka oo dhan dhibaatada ah ay u siman yihiin marka ay marayaan waddooyinka haddana culeyska ugu weyn waxa uu haystaa ardada iyo waayeelka waddooyinka maritaankooda dhibaato xoogan ku qaba taxadar la-aanta gawaarida waaweyn iyo markaasi gawaarida ciidanka awgiis ardada dhigata iskuullada ayaa dhibaatada ugu badan qaba si gaara culeyska waxa uu saaran yahay ardada dhigata dugsiyada ku yaalo laamiyada waaweyn dugsiyada waxaa ka mid ah iskuulka kow iyo labaatanka oktoobar oo ku yaalo waddada loogu magacdaray waa halka ugu badan ay isticmaalaan mas-uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha ciidanka gawaarida mas-uuliyiinta dowladdu ay wataan ama ciidanka waxay waddada ku maraan si xowli ah oo taxadar la-aana taana waxay dhalisaa caqabad iyo walwal xoogan oo ku timaada ardada dhigato iskuullada marka ay imaanayaan iyo marka ay iskuulka ka rawxayaan warwarka ugu badan ee maamulka iyo waalidiinta ardadoodu ay dhigtaan dugsigan waxa uu yahay ardada marka ay waddada goynayaan dhibaatada iyo culayska ay kala kulmi karaan gawaarida cabdibilayaasha ee sida xowliga waddada ku mara inta badan waxaa la sheegaa in baabuurta cabdibilayaasha marka ay waddada marayaan aysan u naxariisan ama aysan u turin dadka laamiga goynaya waana taas midda keenaysa in waalidku warwarka ugu badan uu ka qabo ardaygiisa marka uu laamiga goynayo safiya ibraahim cabduqaadir waxay ka mid tahay tobaneeyo arday oo iskuulkan dhigata dhibaato xoogan ay kasoo gaartay gawaarida ciidanka ah ee sida xowliga waddada ku mara waxay duba xusuusanaysaa mushkiladii qabsatay iyo xaalku sida uu ahaa marka ay shilka la kulmaysay iskuulka mad bixinaysa micnaha maalintaas duriya soo baxay tartanaa la haysaa istoolka intaa soo socday martii oo wax soo maraya foornada oo inta totaal intaa soo marayan baabuurta way u dhacay dalxanta ayay jabta ana wax dhan waybataloyinta dib isaarin diilidii maamulaha maamulaha maamulka las aabis aaba lamidtiisa riiqaada aabaa la waacay kadib aabaiyo hooyaya ay imaadeen waa cariri laakiin waa la qabtees ahay kadib baabuurta aligu qaada isbitaalka liidiisa kadib aniga martaalii taba aabuu biso istafasaxi baabuurta safiyo maalintaas dhibaatadii qabsatay sidaa xaaladeedu ay noqotay iyo waqtiga ay ku qaadatay kasoo kabashada dhibaatada gaartay ayay mar kale na xasuusinaysaa talxanta hal bil horta waa maqnaay toddobaadoo dhan ma bimeen sideedaad la toos u imaadaysa ahay toddobaadoo dhan anat maba qaadin nusaata qaadin kadib baa nol qiimeyaysaa sideedaad la toos u taqnay kadib anna sideedaad la toos lawdiyay maya laatiin foom trii dabar ah oo marta dara dhow maqlaynaa oo iidan ay baabuur dardaray ma ahan keliya safiya ibraahim dadka dhibaatada xoogan ay kasoo gaartay gawaaridaasi ciidanka ah ee sida xowliga u maraya waddooyinka waxaa jira in badan oo kale oo ardada ku galaaska ah iyo kuwo markaasi aan ku galaasayn oo iskuulkan dhigta dhibaato xooganna ay soo gaartay mar kale safiyo waxayna xasuusinaysaa dhibaatadii maalintaa gaartay iyo haatan markaasi sida ay uga taxadirto markay imaanayso dugsiga iyo marka ay ka rawaxayso ama ay ka tegayso walaashaydheeto walaashay iyo saaxiibadeeda israacna abaadan gacantayay qabataa matiidweynaya